bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal iraafaylaa ka dhowaada warka hiraabnima idaacadda raadiyaha baydhabo sinhayda qodobada warkaananku doorkan weliba ku mid ahaa doorashada kuraas ku mid ee aqalka sare oo geeka kudhiyahayta magaalada tanbaydhabo ciidanka amisom oo lakula hadlayay shacabkii likadilay shabeellaha hoose howlgal dadlaha kaqobqowdi oo lakusuubi boosaaso midooda musharaxiinta oo maalintii lamaad kulunka leh xaaladda dalka ururada bulshada rayidka oo sheegay in doorashooyinka musuq maasuqiyo ka bilaawadeen arday macalinsha dugsi qur-aanka kadili deegaan ku tirsan gobolka muduga ciidamada amisom oo howlgalmayna baarista kusuubi shabeellaha dhexe iyo kooxda taalibaan oo la wareegtay deegaanoon dhow magaalada kaabuul raafeele dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo axadee taariikhdu weliba ka beegantaa tumi shanta bilisiyadada agosto sanadka lamada kun iyo labaatii kowda hantaasay weli hayna qodobada warkaana hiraabtaanka door kulan dhegaystayaal ha ka dhowaada warkii hiraabnimo oo faahfaahsan raafeele dhegaystayaal magaalada tanbaydhow ee xarunta gobolka baay weliba geeka oo axad eli kuwada inya kudhiida doorasho saddex kursi oo ka tirsan ama ka hirsanayay sideedda kursi ee aqalka sare kamatelow dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya lamaadii bilang iyo weliba magaalada tanbaydhow lagu doorday shan kursi oo kumid eh sideed kursi ee aqalka sare kamatelow koonfur galbeed welibana geeka lakuwade in la dhammaystiro siyeedka kursi ee koonfur galbeed ka lata aqalka sare ilaayo lix musharax iyo geeka ka tartama doona saddex kursi oo doorashooda ama doorashooyinka dhiyow magaalada baydhabo hanaseyt oo markii hora hanaseyt oo marka hora khudbadii musharaxnimo injeedii doona welibana magacyadiio shil eyna kow xasan xuseen xaaji oo ah wasiirka gaashaandhigga soomaaliya weliba la tartami doona cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi lama cali sheekh maxamuud gacal weliba kursiga kala tartamaya cabdiqaadir cabdi axmed saddex cabdiweli maxamed ibraahim xabsade weliba kursiga saddexaad kala tartamayay cabdulaahi roobow maxamed maamulka koonfur galbeed weliba nagado doonee maamulkii lamaad ee dhammaystirow doorashada aqalka sare welibana kasii horeeyay maamulka puntland oo dhammaan dooradii tum-i kow xubnood oo kamatelow aqalka sare saasoo kale maamulka jubbaland oo doorashada bilaabeen weliba dooradeen afar xubnood meela maamulka galmudug lix kursiyo dooradeen waanan hersinglam kursi oo markaasayti kaloo lama doonan siyaasiyiin saameynka leh deegaanada galmudug walaay warare koro doorashada geeka kudhihayta magaalada dambeydhe weliba isin ku dhugunsaasana wararkan iyo barnaamijyadan dambe insha allah gudoomiyaha gobolka banaadir waan eduqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuursiidi weliba si wada jir ee kulamo sheelduumala qaadana saraakiila qeybaha amisom iyo saasoo kale taliyaha ankasharay howlgalka nabad ilaalinta amisom ee soomaaliya genaraal najeye ujeedka kulunkan weliba hay sidii baaritaan deg deg eh lankusuubi lahayd dhacdadii argixisada lahaytii ee ciidamada amisom kaxasuuqeen ilaahig naxariisa dad shacab eh oo ku nool deegaanka goolweyn ee gobolka shabeellaha hoose duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose welibayo sheegana waana sheegana madaxda amisom in markaas lankaabal korna falkaas quracan ee markaas lakadilay todoba qof oo shacabe islamarkaana la baahanyay in marxumiintaas iyo ehladiiba si deg deg an helaan cadaalada ciidamada booliska gobolka bari ee maamulka puntland weliba howlgal amniga lakusuuyo kusuu beenaa xaafadaha magaalada boosaaso ee caasimada ganacsiga ee gobolka bari howlgalkan weliba ujeed yahay saraakiila ciidamadiyo sheegana inuu sahay adkeynta amniga magaalada iyo weliba ee kahortaga falalka dhibaatada ka ee bulshada intii howlgalka dareeray ciidamada weliba yobareena ee baawarta goobaha ganacsiga hoteelada iyo weliba guryaha saasoo kale dadka qaar ciidamada markaasiytiya ku tuhmaya inay qayb ka yihiin falalka amni dare ee magaalada kadhiyow taliyaha qeybta booliska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxmuud iyo weliba warbaahinta in sheegaya in howlgalka la kaqobqobday dad laku tuhmay hansayto markaas haddii la kahay saldhigga booliska magaalada baaritaanna markaasi mara dooran saasoo kale inta howlgalka dareeray weliba taliyaha iyo ciidamada weliba bulshada markaasiytiya ku wareysaan amniga iyo in markaasi jaran haano dhibaato injeyso shacabka balse bulshada weliba taliyaha ka amaray xaqiijinta amniga oo hamiin maalin iyo inteegayin ciidamada booliska oo gaafareegow xaafadaha suuqyada iyo weliba jidadka magaalada boosaaso oo gaadiidka iyo weliba dadkala baarow howlgalka ee boosaaso waa sii wada doona ilaa iyo magaalada markaas ka cirib tiraan argixisada iyo weliba maandooriye si bulshadana iyo nkunooladan amni iyo weliba xasilooni eray taliyaha qeybta booliska gobolka bari magaalada boosaaso ee gobolka bari weliba dhowr jeer ku dhiyay weeraro iyo weliba dilal qorsheysan oo mas-uuliyadda sheegadaasa al-shabaab iyo weliba daacish oo dagaalo kala jira maamulka puntland weliba maalintii lamaad oo xiriir eh kulun andarara magaalada muqdisho xubnaha midooda musharaxiinta madaxweynaha iyo markaas kulunsho un ku hadlo xaaladda siyaasadeed ee xiriiran dalka kulunka oo shalay furmi weliba midooda musharaxiinta diiradka saareena walaaci weliba welwelka iyo ka qaban doorashada lamada aqal iyo weliba qaabka madaxda dowlad goboleedada aan maarayhayan iyo weliba hufnaan la-aanta oo muuqato doorashooyinkii aqalka sare shalay weliba midooda musharaxiinta dood adag iyo kuwa dhadana sidii aan dhiyan doorashooyinkii aqalka sare weliba in markaas laku horseeda in doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka yandhida sida haddii ka dararta doorashooyinka aqalka sare musharax madaxweyne daahir maxamuud geele oo ah musharaxii inkoorey ee markaas ku tirsan midooda musharaxiinta ee maalin ku horshaacin doorashooyinka aqalka sare marka bilaabadan hufnaan la-aantaas oo sheentay in midooda musharaxiinta iyo kulun deg deg iyo weeladan maalinta beriye ee weliba la filahaya in midooda musharaxiinta iyo kulunsho ha ka gabagabeeyaan muqdisho islamarkaana iyo ha ka saaran war-saxaafadeed iyo ka caddeeyeen mowqifka doorashooyinkii aqalka sare ee dhi iyo weliba ahaan aqalka hoose ee dhawaan qabsoomi doonaa dhinaga kalena guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxdiin shaatax weliba sheegay in eed unkuunyeyn sida markaasi ka bilaawdeen doorashooyinka dalka haasoo markaas sheegay in dhibaato ka nagado doonan dowladda hadirarta weliba hadalsheey intaas kasii daray in sidan dhiyan doorashooyinka aqalka sareeyoyin haano bilow ee musuq maasuq baahsan oo wajaha doona dowladda soomaaliya gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxdiin shaatax weliba sheegay in rajo ka qaban in madaxda dowlad goboleedada ee gacanta ka haya doorashooyinka inyo dareeman wala musuq maasuqaan iyo weliba weliba sheegay dadka wala musuq maasuqo inay oyin haan afartan sana markaasi oo la shaqeeya doonan inka dambeyn guddoomiye shaadax weliba ka dalbaday in madaxda dowlad goboleedada lanka baahanyay inay ilaaliyaan nidaamka doorashada si oo an helan dad matalow deegaanada iyo maamulahayaan hadalka ha kuweeriya guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxdiin shaatax weliba ha ku toosay xile midooda musharaxiinta walaaciyo ku muujiyeen sida markaasi ku bilaawdeen doorashooyinka aqalka sare wararka ku helahayna deegaanka duleedka ka ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug weliba ayuu sheegahaynan in deegaankaas laka dilay macalin dugsi qur-aan oo eedlan ka sahay deegaankaas dad weliba markaasiytia ku waramanay macalinka dugsi qur-aanka laka dilay deegaanka laka magacaabo lankadaawo ee duleedka koonfureed kakabeegan magaalada gaalkacyo xili isku suganayay idis islamarkaanuu si dhex jiifiyey lama wiil oo ku mid ah ardayda dugsiga qur-aanka weliba la sheegay in macalinsha dugsiga qur-aanka ee baraayo qur-aanka iyo dilan yooo yoona markaas dilsheeyin adeegsadiyey iyo oo dilsheeyin adeegsadiyey faas oo qeybaha sare ee jirkan markaasan ka dhawan soona markaas goobta ka amooday ilaag naxariisa macallinka weliba laka magacaabo jiray cabdisalaan maxamuud ilka weyne welibana ardayda markaaseytii inkaseedana gurisha okyala deegaanka laankadaabo welinama og sababto sheentii inius dhiif halkaas wararka weliba intaas kasii darahaynaa in reeg dhalinyare eh oo kumid ee dadka deegaanka laankadaabo gacanta ka dhikeen ardaydee diliyey macalinshoo dugsi qur-aanka waxaana saytoo markaas laku wareejiyey ciidanka amniga galmudug dhacdadan lakadilay macalinka dugsi qur-aanka iyo weliba eedlan ka hadalhaya deegaanka falka kudhi welibana falkaasi weyn kanahay waalidiin fara badan oo ciyaal dhikadow dugsiga macalinka dhimaday ciidamada burundi oo katirsan howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee afrika ee amisom weliba sacdulah dhaafi iyo howlgal midna baarisa iyo kusuubiyana magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ciidamada weliba sigaare howlgalka miina baarista ee nkusuubiyana jidkiiskiirow garoonka diyaaradda jowhar iyo weliba magaalada jowhar welibana waraha kubahii amisom laga sheegay in la qarxi miinooyin wadada markaas laku duugay wadadan dhexeegta garoonka diyaaradda jowhar iyo magaalada jowhar weliba dhowr jeer qaraxyo miino ee lakala fiirsay ciidamo ku tirsanaan dowladda iyo weliba amisom oo wadadaas markaas ka socdaalay idaacadda raadiyaha baydhabo ee dhownuhusaagtan dhegeystayaal warka heraabnama anka dambeyntii maleeshiyada taalibaan weliba la sheegay in fariisimo iyo marka dhikadan deegaanka shaar asyaab oo tumi kow kilomitr oo keliya injara caasimada dalka afghanistan ee kaabul si markaas laakiigday xildhibaanad ku tirsan baarlamaanka dalkaas xildhibaanad ida axmed weliba sheegtay in dagaalamayaasha taalibaan iyo hadeereen deegaanka shaar asyaab oo tumi kow kilomitr dhiniga koonfureed oo ku toosan magaalada kaabul ciidanka dowladda weliba yo adkeena ammaanka caasimadii oo markaas bilaabay howlgal baaritaane welibana laku absi qabay in maleeshiyada markaasiytii unduusan kaabul ama markaasi jaysan isqarxin ila mareykanka weliba horey insaadarania in markaas taalibaan muddo hal bil e iyo ku qabsado koran kaabul dagaalamayaasha taalibaan weliba hadda sibuuta gacantan kahayana labaataiyo kow caasimad galbeed oo ku mid ah soddon iyo afar caasimad galbeed ee dalkaasaytii ku koobanya warkii dhegeystayaal isinku dhugunsaahsan idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal amiinimadan ee duurnimo iraabnimadan tanikudhenya dhegeystayaal warkan warnimade intidadin ku imaanaysaasiyo nabadgelyo